casharka laba-iyo tobanaad nin dhallinyaro ah oo geesi ahaa baalan wax ka baranno wiil dhallinyaro ah oo abtigiis noloshiisii badbaadiyay wiilkan abtigiis wuxuu ahaa rasuulka bawlos magaca wiilkan lama yaqaanno laakiin waxaan ognahay inuu geesinimo weyn muujiyey ma rabta inaad ogaatid wuxuu sameeyey bawlos cabsi yerusalem ku yaalla buu ku jiray ciise waqdigu ka samaynaye awaadeed baa loo xidhay niman xun baa jiray oo bawlos nibca nimankan wax xun oo shar badan bay ku tashadeen waxay yidhaahdeen sirkalka sare aan ka codsanno askartiisa inay bawlos maxkamadda keenaan annaguna luuq waddada ku yaal baannu ku dhuman doona oo markuu bawlos na soo agmaro waannu dili doonaa bawlos wiilkuu abtiga u ahaa baa maqlay waxay ku tashanaayeen baal muxuu samayn doonaa xabsigii intuu tegey buu bawlos uga warramay waxay sheegeen oo dhan bawlos isla markiiba wuxuu u diray inuu u sheego sirkalka sare xumaantay ku tashadeen miyaad u malaysa inay wiilkan ku adkayd inuu sirkalka la hadlo way adkayd waayo sirkalka wuxuu ahaa nin muuxim ah laakiin inanka inan geesi ah buu ahaa oo sirkalkii wuu la hadlay sirkalka wuxuu ahaa nin aarintan wax ka qaban karo si bawlos loo ilaaliyo wuxuu diyaariyey ciidan shan boqol oo askari ku jiraan wuxuu ku amray isla habeenkaas inay bawlos magaalada kaysariya geeyaan haddaba bawlos ma badbaaday haa wuu badbaaday nimankii xuma ma ay weerarin karin xumaantay ku tashadeen way surogeli weyday sheekadan maxaad ka baran karta adigaba sidaa wiilkaas oo kale baad geesi u noqon kartaa markaan dadka kale yehoba kala hadlayno waa inaan geesi noqonno geesi ma noqon doontaa oo yehoba ma ka sii hadli doontaa haddaad sidaas samaysid qof kale noloshiisa baad badbaadin karta kitaabkaaga ka akhri faliimaha rasuullada labaatan iyo saddex labiyo toban ilaa labaatan iyo afar matayos labaatan iyo afar afar iyo toban iyo labaatan iyo siddeed siddeed iyo toban ilaa labaatan timotiyos koowaad afar lix iyo toban su'aalo nimankii xumaa maxay ku tashadeen inay bawlos ku sameeyaan bawlos wiilkuu abtiga u ahaa muxuu sameeyey waxaan maxay u ahayd geesinimo sidaa wiilkaasoo kale sidee baad geesi u noqon kartaa